بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixinno cusub oo daaha ka rogaya xajmiga hubka dowladaha saliibiyiinta reer galbeedka ay ugu deeqeen maamulka sahaynada ugana qayb qaadanayaan xasuuqa shacabka magaalada khaza mid ka mid ah dharbaaxooyinkii ugu cuslaa ee dhanka internetka ah oo soo gaaray maamulka yuhuudda iyadoo bannaanka la soo dhigay aqoonsiga boqolaal isugu jira askar iyo saraakiil sahayna ah yukrein oo wajahaysa askaryari xilli dagaalka kala dhexeeya ruushka uu sii xoogaysanayo waa kuma khabiirka militari ee ay dowladda shiicada iiraan daldashay maxayse tallaabadaasi ka yidhaahdeen maraykanka iyo jarmalka muxuu raxaalkii ibnu baduuda ku soo arkay dhulal badan oo ka mid ah caalamka oo ay soomaaliya ku jirto maxaan ka naqaannaa taariikhda waddamada waaweyn ee ikhtishaafkooda uu qayb ka ahaa qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargaysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها waa hagaag waa maalinimo talaada ah taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha rabiicu thaani sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa warbixinno soo baxay ayaa daaha ka rogaya xajmiga hubka dowladaha saliibiyiinta reer galbeedka ay ugu deeqeen maamulka gumaystaha yuhuudda tan iyo markii uu bilowday dagaalkii toddobadii oktoobar dowladaha maraykanka iyo ingiriiska ayaa noqday kuwa ugu badan ee shixnado hub ah u diray talaabiib kuwaas oo lagu xasuuqayo shacabka magaalada khaza haddaba qodobkaas waxaa isdultaa ku samaynaya oo barnaamijka igala qaybgelaya walaalkeen maxamed xasan alfaatix haye maxamed
bismillaah aad baad u mahadsantaa walaalka Een, hal sano iyo laba iyo labaatan maalmood ayaa laga joogaa ee, markii ay dhacday camaliyadii barakeysneed ee duufaanta alaqsa taas oo wax badan ka bedeshay wajhada mandiqada loo bixiyo bariga dhexe Een, sidaan ognahay camaliyadaas waxay noqotay camaliyadii ugu dhiig daadashada badneed ee abid taariikhda loo geysto yahuudda sahyuuniyadda tan iyo markii yahuudda ee, bariga dhexe amba falastiin uu ku beeray gumaystihii ingiriiska sanadii kun sagaal boqol afartan iyo sideedii marka loo eego xajmiga khasaaraha bashariga ee soo gaalay gaalada yahuudda iyo maxaabiista boqolaalka ee laga qabtay runtii waxay ahayd guuldaradii ugu weyneed ee dhabarka loo siyaariyey kayaankaasi ee muxtalka khaasibka ah ee xoogga ku haysta dhulka muslimiinta mandiqada sham gaar ahaan filistiin Een, sohayba waxaa la isweydiinayaa heer intee la eg ayay gaarsiisan tahay een, taageerada ay reer galbeedku ay siiyeen nidaamkan ee, yahuudiga ah ee ku sugan dhulka filistiin amba si kale haddii loo yidhaahdo kaalin intee la eg ayay reer galbeedku ka geysteen gumaadka bahalnimada leh ee lagu hayo walaalahayna muslimiinta reer filistiin gaar ahaan reer khaza Een, warbixinno markii ugu horreysay soo baxay ayaa daha waxay ka fiidayaan cadadka duulimaadyada een, military iyo kuwa sirdoon ee dowladaha ingiriiska iyo maraykanka ay ku tageen dhulka filistiin ee yahuuddu ay gumaysato muddada sanadka iyo labaatan iyo labada maalmood ah ee uu socdo dagaalka magaalada khaza Ee, warbixinadu waxay sheegayaan in een, wadarta guud marka laysku geeyo duulimaadyada ingiriiska iyo maraykanka ay ku tageen dhanka yahuudda ay kor u dhaafeen ee, lix kun oo duulimaadyo dhanka hawada ah Een, kumana jiraan duulimaadyada siyaasiyiinta iyo saraakiishu ay ku tegayaan dhulka yahuudda Ee, warbixintu waxay diiradda saareysaa duulimaadyada een, military iyo kuwa sirdoon dowladahan ay ku tageen dhulka yahuudda ayna ku geeyeen sanado kala duwan waxaa warbixinta ay ku bilaabeysaa in buundo dhanka hawada ah ay isku xiraysay ingiriiska iyo yahuudda maraykanka iyo yahuudda si aan kala joogsi lahayn todobadii oktoobar wixii ka dambeeyey ilaa iyo oktoobarta hadda aan ku jirno ee sanada duulimaadyadan waxay u badnaayeen shiixnada military ee waxaa ku jiray qalabka casriga ah ee wax lagu jaasuuso waxaa ku jira diyaaradaha daroniska iyo kuwa aan daroniska ahayn laakiin istidlaaca ah ee dhanka yuhuudda laga taageereeyey kun iyo sagaal boqol oo ka mid ah duulimaadyadan waxay ka ambabaxayeen saldhigyo military oo ku yaalo wadamada qubrus gariiga iyo talyaaniga kun iyo lix boqol oo ka mid ah duulimaadyadan waa kuwo sirdoon diyaaradaha daroniska ee dowladda sariibiyadda ingiriiska duulimaadyo dhanka wardoonka ah u sameynaysay yahuudda diyaaradaha ayaa ku dul wareegayay ee magaalada khaza kadibna waxay soo calaameynayeen meelaha la duqeynayo ee warbixinadu waxay sheegayeen in duqeymihii lagu dilay kumanaanka qof ee ka dhacay isbitaalada almacmadani iyo shifa ee magaalada khaza sirdoonka ee yahuudda laga caawiyey oo ingiriiska diyaaradihiisa sida daroniska ay xogta keeneen kadibna halkaas shacabka lagu gumaaday toddobaatan boqolkiiba duulimaadyada yahuudda ee mareykanka iyo ingiriiska waxay ka tegayeen wadamada aan soo sheegnay qubrus gariiga iyo talyaaniga oo diyaaradaha mareykanku halkaas ay saanadaha geenayeen kadibna kasii qaadayeen ee ma ahayn duulimaadyo toos kaga imaanaya washington amba ee florida oo yahuud imaanayay halkan ayay ka dhigteen barkulan dacmi logistic ah loogu fidinayay maamulka yahuudda sahyuuniyadda ee waxa ugu badan ee diyaaradahan ay keeneen waa bambaanooyinka wax gumaada ee maadada fosforka cad ee sida aadka loogu gumaada shacabka magaalada khaza iyo dhammaanba rasaasta loo adeegsanaya duqeymaha ee waxaa ka mid a madaafiicda ka dhacda taangiyada yahuudda oo ingiriiska iyo mareykanku ay keenayeen kun iyo sideed boqol oo ka mid ah ee duulimaadyadan ingiriisku wuxuu uga qeyb qaatay dhanka in diyaaradaha yahuudda hawada ay ku siiyaan shidaalka diyaarado kale oo diyaaradaha ingiriiska ayaa hawada shidaal ku siinayay diyaaradaha maamulka yahuudda sahyuuniyadda bayaanaadka ku cad warbixintan waxay sheegayaan in afartan boqolkiiba duulimaadyada ingiriisku ay ku tageen maamulka yahuudda ay ahaayeen kuwo istidlaac ah oo diyaaradaha wardoonka ayaa si aad ah yahuudda u kaabayay waxaynu ognahay in dagaalka dunida maanta ka socda uu yahay istikhbaaraati ah oo wardoonku muhiim uu yahay dagaalka sidaas daraadeed yahuudda markii lagu kediyey weerarkii toddobadii oktoobar waxay dareemeen qalqal sirdoonka gudaha shabaaka loo yaqaano iyo midka militariga ayaa runtii hoos tagay waxayna u baahnaadeen in dhanka macluumaadka laga taageero sidaas ayuu ingiriisku usoo degdegay in diyaaradihiisa ugu casrisan ee sirdoonka uu uga qayb qaato dagaalka magaalada khaza ee shacabka fara badan lagu laayay shakina kuma jiro in duqeymihii lahayaanka ay halkaas ka dhacay ay soo istidlaaceen diyaaradaha dowladda kirishtanka ee ingiriiska diyaaradaha ugu badan isticmaalayeen ciidanka ingiriiska ee sirdoonka daronis ma ahayn waxay ahaayeen diyaaradaha wax istidlaaca oo kaamirooyin casri ah ay ku xiran yihiin sida diyaaradda loo yaqaano b eight iyo diyaaradda kale ee loo yaqaano airbus voyager oo ingiriiska uu leeyahay gaar ahaan ciidanka boqortooyada qaybta sirdoonka ayaa iska leh dowladda mareykanka waa midda ugu badan ee geynaysay qanaabisha waxguba waxaa la sheegay in bambaanooyin loogu talagalay in lagu burburiyo difaacda dhulka hoostooda qodan ay geeyeen in ka badan shan boqol oo diyaaradood waxaad qiyaasi kartaa xajmiga ay qaadi karaan shan boqol oo diyaaradood oo bambaanooyinkaas geeyey ee dhulka falastiin ee yahuudda gumaysato welibow duulimaadadan lixda kun gaaraya waxaa ku jira in diyaaradaha dowladahan ingiriiska iyo mareykanka ay soo daabulayeen caloosha dushaqaystayaal saliibiyiin daafaha caalamka isaga kala yimid kuwaas oo ka qayb qaadanaya dagaalka magaalada khaza yacni waa dagaal sahyu saliibi ah oo ummadaha gaalada dunida ay ka wada qayb qaadanayaan warbixino soo baxay waxay sheegayaan in xataa yahuudda ay gurmud usoo fidiyeen gaalada buudiyiinta ee caanka ku ah qaaradda aasiya kuwaas oo ka barbar dagaalamaya maamulka yahuudda sahyuuniyadda arrinta runtii oo kutaalada iyo dareenka murugada dhalinaya waxaa weeye in aysan jirin hal qof oo muslim ah oo maanta u gurmaday walaalaheena muslimiinta reer filistiin halka gaalada noocyadeeda kala duwan ay u gurmanayaan dowladaha dabaqyada murtadiinta carabta xuduud beenadeed ayay kasoo ceshteen masar oo kale oo boqol iyo toban milyan oo qof ku nooshahay muslimiintaas tirada badan sheed ayay ka eeganayaan gumaadka loo geysanayo walaalahooda reer filistiin urdun sidaasoo kale dalalka khaliijka oo ala sacuud iyo kuweyt ay ee, ugu horeeyaan sidaas oo kale runtii waxayna qayb ka tahay dulliga ku habsaday ummadda milyaarka ah oo iska daawanayso qayb ka mida jirkeeda oo gaaladu ay gumaadayaan waa hagaag aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen maxamed xasan alfaatix oo falanqayn ku samaynayey hubka dowladaha saliibiyiinta reer galbeedka ee ugu deeqeen maamulka sahaynada muddada sannadka ah ee uu socdo dagaalka khaza
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا waa hagaag barnaamijka caalamulyoom ayaan ku guda jirnaa qaybihiisii dhaxana waan isla maraynaa iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada waxaa alaaba halkan inooga soo jeediya walaalkeen ilyaas cabdulaahi ilyaas soo dhowow dhegaystayaasha maxaa wargeysi ah oo aad maanta u soo xushay waad mahadsantahay suheeb waxaan dhegaystayaasheenna maanta u soo xulnay saxiifado kala duwan oo daabacay warbixinno xiise leh waxaase ugu horrayntii u soo qabanayaa wargeeska ka soo baxa deegaanada yuhuudda ee haratas waxa uu nashriyey maqaal ku saabsan mid ka mid ah dharbaaxooyinkii ugu culsaa ee dhanka internetka ah oo gaaray maamulka isugu yara israa'iil waxaa lagu warramayaa in koox isku sheegtay inay yihiin xisbi gaar u taagan diidayna inay shaaciyaan magacooda ay saacadihii lasoo dhaafay sameeyeen wax gacmaha madaxa u saaray sahayno badan waana in bannaanka ay keeneen aqoonsiga boqolaal isugu jirta askar iyo saraakiil iyo xitaa xogta xarumo ciidan oo qarsoodi ah waxay sidoo kale saxiifaddu ay sheegaysaa in raggan waxyaabaha ay bannaanka keeneen ay sidoo kale ka mid yihiin halka sida gaarka ah ay u degan yihiin saraakiishan ciidan ee lasoo bandhigay mushaharka ay qaataan iyo darajo ahaan halka ay ka joogaan kayaanka sahaynada waana midda fajacisada ku noqotay dad badan waxaa sidoo kale suheyb aanan meesha ka marnayn oo ay kooxdan samaysay jabsiga internetka ay soo bandhigeen boqolaal rayid ah aqoonsiyadooda sida halka ay hadda ku sugan yihiin cadadka uu ka kooban yahay qoys weliba iyo xogo kale oo fara badan waxaa ugu dambayntii baraha kala duwan ee internetka lagu baahiyey dhammaan feelashan xasaasiga ah iyagoona raggan sameeye falkan ee sheegay inay yihiin xisbi gaar u taagan ay dhanka kala muujiyeen sida xooggan ee ay kaga soo horjeedaan xukuumadda uu majaraha u haya benyamin netanyahu ilyas maxay wargeysyada kala duwan ee qodobkan wax ka qoray ay ka leeyihiin su'aashan ah maxay tahay waddada u fududaysay raggan inay sidan fudud gacanta ugu dhigaan xogtan oo idil En ma waxay soo mareen waddooyinka jabsiga xagga internetka ee caanka ah mise waxay ka faa'iidaysteen dulduleelo kale waad mahadsantahay suheeb waxay inta badan joornaalada kala duwan ay leeyihiin kooxdan waxay ka faa'iidaysteen dulduleelo dhanka taleefanka amnigiisa ah waxayna ka soo galeen dhanka geym caanka ah dunida inteeda badan misena ay isticmaalaan sahayano fara badan dhanka kale waxaa jira aragtiyo kale oo barbar socda balse midda hadda ugu muhiimsan ee aadka loo faaqidaya ayaa ah middan En su-aasha kale waxa ay tahay ilyaasow ma jiraan saldhigyo xasaasi ah oo ka mid noqday kuwo xogahooda dahsoon lasoo bandhigay way jiraan suheeb waxaa ka mid ah saldhigga diyaaradaha ee talnof waxaa sidoo kale ka mid ah kuwa dhanka badda ee asduud iyo iilaad iyo xitaa saldhigga la aaminsan yahay in sahaynadu ay ku keediyaan hubka sida daran wax u gumaaday ee nukliyeerka ee isagana lagu magacaabo sadwatu mayqaa middan ayaana ugu dambayntii lagu tilmaamay sidaan horayba u soo xusnay dharbaaxadii ugu darneed ee dhanka internetka ah oo soo gaartay maamulkan isugu yara israa'iil gaar ahaan inta hadda uu holcaya loolankan xooggan ee kala dhexeeya kooxaha wax iska caabinta reer filistiin ilyas en qodobka haddii halka aan kaga gudubno bal soo qabo wargeeska xiga ee xaggaaga jira waad mahadsan tahay walaalka waxaan markan dhegaystayaasheenna u soo qabanaynaa warbixin ay daabacday majallada wall street journal oo diiradda saaraysa ukrain oo wajahaysa askariyeri waxaa sidoo kale lagu warramayaa in ciidanka yukrain ay dhanka kale hadda ku adkaatay askaraynta dad hor leh bulshada yukrainiyiinta ayaana noqday kuwo si buuxda arrinkaas kaga soo horjeeda xukuumadda kiyef ayaa hadda dhanka kale cabsi waxa ay ka qabtaa inay dhashaan kacdoonno bulsho oo ku qotoma arrimaha askaraynta maadaama buu wargeesku leeyahay ay shacabka u muuqdaan kuwaa hadda ku daalay tallaabooyinkan dagaalkanna ay u arkaan mid ku sii dabadheeraaday oo faraha ka sii baxaya ugu dambayntii sida ay falanqayaal dhowr ah sheegayaan suhayb waxaa middan laga dareemi doonaa bay yidhaahdeen saaxada dagaalka maadaama ay hadda safka ruushka ay soo buuxdhaafiyeen askar fara badan oo ka socota dhanka kuuriyada waqooyi weji cusubna ay u yeeli karaan dagaalkan xurguftiisa ay soo bilaabatay sannaddii laba kun afar iyo toban gaar ahaan bishii februari balse uu sii laba qarxay uuna gaaray heerka maanta uu marayo afar iyo labaatankii februari ee sannadkii laba kun labaiyo labaatan waad mahadsan tahay ilyas gebagabadii xubinta ayaan isla soo gaarnay saacadihii lasoo dhaafay waxay joornaalada ka soo baxa dunida aad u daabacayeen khabar la xidhiira weriye iyo khabiir siyaasadeed oo u dhashay waddanka iiraan oo saacadihii lasoo dhaafi la dilay shaki badanna abuuray yaa dilay maxayse wargeysyada arrintaas ka daabaceen waad mahadsan tahay suheeb sida aad sheegtay qodobkan saacadihii lasoo dhaafay waxa uu si aad ah u haystay baraha kala duwan ee internetka haddii aan soo qabanno wargeeska new york times oo kale waxa uu daabacay warbixin ka hadlaysa dil saacadihii lasoo dhaafay ay fulisay xukuumadda tehraan ayna ku fulisay jamshid sharmahd oo ahaa lixdan iyo sagaal jir ka soo jeeday dalka iiraan haystana dhalashada dalka jarmalka kadib markii uu xabsi ku jiray muddo afar sano oo xiriir ah waxa uu ninkan ahaa weriye iyo khabiir ku xeel dheer arrimaha tiknolojiyadda dowladda shiicada ah ee iiraan ayaana ku eedaysay inuu aasaasay koox lagu magacaabo dhaqdhaqaaqa mucaaradka ee tondar taasoo fulisay weerar qarax ah oo ay ku dhinteen ilaa afar iyo toban qof ayna ku dhaawacmeen laba boqol oo kale kaasoo ka dhacay masjid ku yaalla magaalada shiraas ee dalka iiraan sannadku markuu ahaa labada kun iyo siddeedii waxa uu sidoo kale ninkan suhib deganaasho ka haystay dalka maraykanka oo uu in muddo ahba ku noolaa sirdoonka xukuumadda tehraan ayaana dhowr jeer waxay isku dayeen in ninkan ay ku dhex qaarajiyaan gudaha gobolka californiya ee dalka maraykanka isku dayo dhowr ahna waa ay ku guuldaraysteen waxayna ninkan u arkeen in halist uu ku yahay uuna afgembin doonaba siyaasadda ay hadda ku taagan tahay xukuumadda uu hadda majaraha u hayo mascuud basashkiyaan ugu dambayntii howlgal gaar ah oo ay diyaariyeen sirdoonka iiraan waxay ku guulaysteen in sharmahda ay ka soo afduubaan magaalada dubay ee caasimadda dalka imaaraadka carabta iyagoona dib ugu soo celiyey gudaha iiraan sannadku markuu ahaa labada kun iyo labaatankii waxauna ninkan ilaa hadda xabsi gaar ah ugu dhex xirnaa gudaha waddankan iyadoona ugu dambayn ninkan ay maxkamadda ugu weyn waddankaas ay ku riday xukun dil toogasho ah sannadkii laba kun saddex iyo labaatan ee lasoo dhaafay ugu dambayntii dilka ninkan waxaa suhib cambaareeyey xukuumadaha washington iyo barliin iyagoona wasaaradaha arrimaha dibadda ee waddamadan ay sheegeen in dilka ninkan uu ka dhalan doono cawaaqib aan la mahdin ayna muddooyinka soo aadan qaadi doonaan tallaabooyin wax ku owl ah aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen ilyaas cabdulaahi xubintii wargeysyadana maanta halkaas ayaan ku hakinaynaa ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag muxuu raxaalkii ibnu baduuda ku soo arkay dhul badan oo ka mid ah caalamka oo ay soomaaliya ku jirto maxaase ka naqaanaa taariikhda waddammada waaweyn ee ikhtishaafkooda uu qayb ka ahaa arrimahaas waxaad ku dhegaysanaysaan qaybta labaad warbixin aan idinkaga diyaarinay taariikhda ibnu baduuda waxaana halkan inooga soo jeedinayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir اشتد شوق ابن بطوطة لرؤية البيت الحرام وهفى قلبه لمقام إبراهيم عليه السلام بعد اجتياز الوادي استبشرت القلوب ونسيت أهوال ما عاشت ليلهج اللسان ملبيا ومعلنا وصوله إلى ما هفت إليه نفسه فكانت السبيل لانطلاق رحلته وقع بصر ابن بطوطة على الكعبة فتحركت المشاعر بالوصف الكامل
ibnu baduuda oo ah dhulmareenka reer marocco ayaa sii waday safarkiisii kadib xajka halkii uu ku noqon lahaa dalkiisa wuxuu raacay kolonyadii ka timid dhanka ciraaq isagoona markaas kadib booqday magaalada najaf wuxuuna halkaasi uga sii gudbay dhanka koonfurta ciraaq iyo magaalada waasid oo uu aad u jeclaaday dadkeeda iyo soo dhoweyntooda wuxuu garay magaalada basra oo ku tilmaamay inay tahay mid ka mid a magaalooyinka ugu muhiimsan ciraaq oo leh magac iyo sumcad ballaaran basre waxay lahayd ayuu yidhi beero iyo dhul cagaaran asiindooyin badan iyo gedo timireed uu ku tilmaamay inay yihiin kuwa ugu badan adduunka wuxuu sidoo kale tilmaamay in magaalada ay ku taal meel ay ku kulmaan biyaha macaan iyo kuwa cusbada leh taasoo ka dhigaysa dhul hodan ku ah khayraad badan oo isugu jira miro iyo dhir kala duwan ibnu baduuda markiiuu ka soo baxaa magaalada basre wuxuu galay magaalada baqhdaad oo ay burburiyeen mangoolka qarnigii ka horreeyey xilligaasi halkaas waxauu ku arkay burburka iyo haraadiga dhismayaasha magaalada kadib wuxuu usii gudbay isagoo sii wata safarkiisa dhanka iyo dhulka faris iyo magaalada tabriis marka kadibna wuxuu booqday magaalada muusil ee dalka ciraaq isagoona go-aansaday in uu mar kale xajka ku laabto wuxuuna aaday xagga iyo maka مكة المكرمة وهي مدينة كبيرة متصلة البنيان مستطيلة في بطن واد تحف به الجبال فلا يراها قاصدها حتى يصل إليها والمسجد الحرام في وسط البلد وهو متسع الساحة طوله من شرق إلى غرب أزيد من أربعمائة ذراع حكى ذلك الأزرقي وعرضه يقرب من ذلك والكعبة العظمى في وسطه ومنظره بديع ومرآه جميل لا يتعاطى اللسان وصف بدائعه ولا يحيط الواصف بحسن كماله wuxuu joogay magaalada maka in muddo ah halkaas uu ka bogsaday cudur sorita intii uu joogay kadibna wuxuu u jihaystay dhanka magaalada caanka ah ee jidda oo uu kasii ambaqaaday booqashadiisa dhanka magaalada sanca oo ah dalka yemen sanadkii kun saddex boqol sideed iyo labaatankii ibnu baduuda wuxuu galay safar ka duwan kuwii ka horeeyey oo uu u qaaday dhanka badda wuxuuna ka bilowday safarkaasi magaalada caddan isagoo u jihaysnaa dhanka dalka soomaaliya iyo magaalada muqdisho halkan waxaan isku dultaagaynaa safarkii muqdisho iyo xaabihii uu ku arkay dalkan iyo haddii ay jiraan goobo kale oo uu cagta dhigay waxaa la tilmaamay in ka hor muqdisho uu booqashadiisii ugu horreysay ee soomaaliya uu ku degay magaalada taariikhiga ah ee zeelac halkaas oo uu ku sugnaa muddo ku dhow isbuuc isagoona qiimeeyey dhaqanka dadkii ku sugnaa magaaladaasi kadib wuxuu usoo ruqaansaa dhanka magaalada muqdisho oo markaasi magac ahaan loogu dhawaaqi jiray maqdasho sida uu ibnu baduuda buuggiisa ku sheegayo wuxuu magaalada kula kulmay dad ganacsato ah isagoo ka warramaya wixii uu magaalada muqdisho xilligaasi ku arkay wuxuu yidhi waa magaalo aad u ballaaran oo dadkeedu ay leeyihiin ama ay dhaqdaan geel badan waxay maalin weliba gowracaan boqolaal neef oo geel ah sidaas oo kale waxay dhaqdaan ari aada u badan waa dad ganacsato ah oo jir ahaan aada u xoog badan waxaa magaalada maqdasho lagu samayn jiray dhar farsamo ahaan magaalada lala xiriiriyo dharkaasi wax la mid ah dhanka tayada ma aysan jirin waxaana loo suuqgeyn jiray masar iyo waddamo kale ibnu baduuda wuxuu sidoo kale reer muqdisho ku sheegay inay ahayn dad martisoorka aada ugu fiican gaar ahaan dadka fuqahada ah kadib booqashadaasi isagoo ku jira safar badiidkiisa ayuu usii gudbay dhanka magaalada kilwa ee ku taal xeebaha waddanka tanzaniya oo ka mid ah dalalka ku yaal geeska afrika markii uu ka tegay kilwa wuxuu usii jeestay magaalada taariikhiga ah ee dhafaar isagoona ugasii gudbay gudaha dalka cumaan halkaas oo uusan ku nagaan ayuu durbadiib waxa uga sii dhaqaaqay dhanka magaalada hurmus ee dalka iiraan iyo dhulka faris ugu dambeyntiina wuxuu dib ugu noqday maka sanadkii kun saddex boqol iyo soddonkii miilaadiga sida ay masaadirtu tilmaamaan kadib wuxuu ibnu baduuda dib ugu noqday booqashadii dhulka shaam isagoona kadib u jihaystay waqooyiga si uu u galo deegaanada loo yaqaan aasiyada yar wuxuuna gaaray magaalada sinoob ee ku taal xoobaha badda madow wuxuuna ka gudbay badda isagoo tegay jasiiradda alqiram wuxuu sidoo kale booqday koonfurta ruushka kadibna wuxuu u gudbay magaalada qustandiniya oo ahayd caasimadda dowladdii bizandiyada taasoo hadda ah magaalada istanbul ee dalka turkiga halkaas wuxuu mar kale uga soo laabtay dhulka faris safarkiisi ayuuna usii ambaqaaday dhanka bari ilaa uu ka galo hindiya sideedii bishii sebtembar ee kun saddex boqol soddon iyo saddexdii miilaadiga hindiya wuxuu joogay ku dhowaad toban sano wuxuuna booqday goobo kala duwan oo ku yaal dhulkaasi intii uu joogay hindiya waxaa loo magacaabay qaadi ama garsoore inuu ka noqdo mandiqadaasi isagoona hoos tegaya moxamed toqluq oo ahaa boqorkii ama hogaamiyihii dowladdii toqluq ee hindiya taas oo aasaasay khiyaasudiin toqlaq oo asal ahaan turkida kasoo jeeday الهند واسعة الأطراف التي كانت تشمل سيلان وجزر المالديف والبنغال وجانبا من جبال الهيمالايا وملتان من البلدان التي أطال فيها ابن بطوطة المقام وعاش المجد وذاق المحن والأهوال
ابن بطوطة تعلم إضافة إلى اللغة العربية اللغة التركية واللغة الفارسية وهاتان اللغتان هما اللتان ساعدتاه على اكتشاف بلاد الهند ابن بطوطة التحق بخدمة السلطان محمد بن طغلق آه، ومكث معاه ما بين ست سنين وثمان سنين كان عينه قاضي mar uu damacsanaa inuu ka tago hindiya ayuu fasax weydiistay boqorkii dhulka hindiya ee maxamed taqlaq isagoo marmarsiyo xitaa uga dhigtay in uu soo xajinayo hase ahaatee kama wana ogolaan hogaamiyihii isagoo doonaya in uu kasii faa'iideysto sanadkii kun saddex boqol afartan iyo shantii miilaadiyada ayaa ibnu baduuda waxaa maxamed taqlaq uu usoo bandhigay howl ahayd inuu u diro shiinaha si uu safiir uga ahaado halkaasi durbadiina waa uu ogolaaday soo jeedintaasi kadib markii uu fursad ku habboon kabixitaankiisa hindiya u arkay dalabkaasi iyo dhanka kale inuu ku safri doono goobo kale oo hor leh kana duwan deegaanadii hore ugu soo safray sidaas ayuu ibnu baduuda uga tagay hindiya isagoona qaadi ama garsoore u magacaabay halkaasi intii uu kusii jeeday shiinaha wuxuu maray xeebaha boorma ama miyanmar ee dhanka jasiiradda somodra ee ku taala induneesiya kadibna sii maray magaalada gawanzu sidaas ayuuna ku gaaray shiinaha burcad hinduusa ah intii uu ku jiray safarka xeebaha hindiya waxa ay weerareen isaga iyo intii la socotay iyagoona qafaashay laakiin ibnu baduuda waxaa u suura gashay inuu ka baxsado kadibna wuxuu inta uu baxsadka ahaa la kulmay duufaan ay ku mashuubeen in badan oo ka mid ah doomiyihii uu watay islamarkaana ay ku dhinteen dad badan oo raggiisa ka mid ah sida uu ku sheegayo kitaabkiisa intii uu ku jiray safarka waxaa sii horeysay in markii hore ee uu maqlayba magaceeda u go'aansaday booqashada halka loo yaqaan jasiiradaha debatulmuhl oo hadda caan ku ah magaca jasurulmaldeef kuna taal badweynta indiya ee koonfurta hindiya iyo sri lanka waxauu hadafkaasi xaqiijiyay oo uu gaaray bartaasi toban maalmood kadib markii uu ka dhaqaaqay xeebaha koonfureed ee hindiya waxaana dadkii deganaa jasiiradahaasi ay usoo dhaweeyeen si wanaagsan iyagoona ka dhigtay garsoore islamarkaana qiimo gaarah siinayey sanad kadib gelitaankiisa shiinaha waxaa mar kale uu dib ugu noqday magaalada makatal mukarama wuxuuna soo joogay in muddo ah ka hor intii uusan dhulkiisa asalka ahaa ee maqrib ama morocco u noqon kun saddex boqol afartan sagaalkii miilaadiga wuxuu gaaray magaalada faas isagoona kadib galay magaaladiisii donja wuxuuna helay khabar ahaa in hooyadiisa inta uusan imaan bilooyin ka hor ay geeriyootay halka aabihiina wax badan oo sannado ah hooyada kasii horeeyey oo uu galbaday sanad kadib markii uu ibn baduuda kasoo noqday safarkiisii hore wuxuu mar kale u ambabaxay safar kale balse ka duwanaa kii ka horeeyey ee muddada badan qaatay wuxuuna u safray dhanka qarnaada ee dhulkii andalus isagoo maraya marinbiyoodka jabalu daariq sanadkii kun saddex boqol konton iyo saddexdii miilaadiga wuxuu u dhaqaaqay safar saddexaad oo qaatay laba sano kaasoo uu ku tegay boqortooyadii maali ee galbeedka suudaan isagoo maraya saxaraha weyn ee afrika wuxuu gaaray webiga neger kadibna wuxuu tegay magaalada tombokto ee maali inta uusan u noqon deegaankiisa kun saddex boqol konton iyo shantii isagoo ajiibaya dalab uga yimid suldaankii mariiniyiinta ee abicanaan ibnu abilxasan dalabkaas oo ah bal in uu diiwaan geliyay waxaabihii uu la soo noolaaday muddada cumrigiisa uu kusoo qaatay safarka iyo sahminta ibnu baduuda hawshii uu isku xilqaamay kuma ekeen keliya safarka iyo sahminta balse wuxuu sidoo kale shaqooyin badan uu kasoo qabtay goobo kala duwan oo ka mid ah dalalkii uu ku socdaaleeyey wuxuu qaadi ka ahaa hindiya iyo jasiiradaha maldeef wuxuu safiir ka noqday shiinaha halka maldevis uu soo deganaa in muddo ah ka guursaday sidoo kalena garsoore kasoo ahaa waxa uu maldevis ku dhex lahaa maamuus xoogan maadaama uu ahaa caalim muslim ah oo si weyn looga qadarinayay bilaadul hind sidoo kale wuxuu markii uu soo gaaray maqrib uu ka ahaa qaadi kaas oo ahaa mansabkii uu hayay ilaa uu ka dhinto dhanka kale wuxuu ahaa gabyaa booqashooyinkiisii salaadiinta iyo boqorada iyo sidoo kale shakhsiyaadka saameynta leh u kaashada shicirka isagoona kaga heli jiray deeqo iyo hadayaad uu dhinaca kale ku maalgashada safaradiisa waxaana intaas sii dheeraa in uu shaqaysan jiray si uu u kasbado quudka nolol maalmeedkiisa dhanka kitaabka loogu magacdaray alrixla waxaa markii uu ibni baduuda kusoo laabtay dalkiisa kadib safarkii saddexaad sanadku markuu ahaa kun saddex boqol konton iyo lixdii uu suldaankii maqrib ee wakhtigaasi abucanaan ibnu abilxasan oo ka mid ahaa boqoradii mariiniga uu ku amray qoraygiisa moxamed ibnu jusey alkarnaadi in uu diiwaan geliyo waayo aragnimadii iyo xusuusihii ibnu baduuda uu kasoo qaaday safaradiisii ibnu jusey iyo sidoo kale ibnu baduuda waxay wada shaqaynayeen muddo laba sano ah si ay u qoraan nolosha iyo safaradii ibnu baduuda uu kusoo qaatay ku dhowaad soddonka sano waxaana laga soo saaray buugga la magacbaxay arrixla kitaabka arrixla waxaa loo turjumay luuqado badan sida ingilishka faransiiska jarmalka iyo burtuqiiska buuggani wuxuu ka warramayaa dhacdooyinkii uu la kulmay ibnu baduuda dadka uu la soo xidhiiray iyo boqoradii ka talinaya gobollada uu booqday kuwaas oo uu la shaqeeyey kitaabkan wuxuu sidoo kale uu si faahfaahsan u sharaxaya waxyaabihii soo jiitay ibnu baduuda sida dharka cuntooyinka kala duwan iyo qaababka loo diyaariyo magaalooyinkii uu galay iyo sidoo kale xaaladaha siyaasadeed iyo dhaqaale ee gobolladaasi ka jiray kadib markii la dhameeyey buugga ayuu ibn baduuda go-aansaday in uu noloshiisa kusoo khatimo inta ka hartay garsoornimo waxaa laisku khilaafaa taariikhda dhimashada ee ibn baduuda qaar ka mid a ilaha taariikhiga waxa ay sheegaan inuu ku geeriyooday meel u dhow magaalada danja ee waqooyiga morocco sanadku markuu ahaa toddoba boqol iyo toddobaatankii hijiriga oo ku beegan kun saddex boqol lixdan iyo sideedii miilaadiga qaar kale waxay tilmaameen inuu dhintay intii u dhexaysay sannadihii toddoba boqol toddobaatan iyo toddobadii hijiriga kuna beegneed kun saddex boqol toddobaatan iyo shantii miilaadiga iyo toddoba boqol toddobaatan iyo sagaalkii hijiriga dhanka kalena kun saddex boqol toddobaatan iyo toddobadii miilaadiga si kastaba ha ahaatee ma jirto cid faahfaahin ka bixisay dhimashadiisa iyo goorta ay dhacday intaba magaalada danja ee waqooyiga morocco waxaa ku yaal qabri loo nisbeeyo ibn baduuda inkastoo aanay jirin ilo rasmi ah oo sheegaya in uu halkaasi ku geeriyooday
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen xaaris cabduqaadir guud ahaanna intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasi nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى